maalinta caalamiga ah ee afka hooyo waxay aqoonsan tahay in luqadaha badan ay ku horumarin karaan ka mid noqoshada yoolka horumarka waara ee diiradda la saaray yunesko waxay rumaysan tahay in waxbarashadu iyada oo lagu salaynayo luqadda koowaad ama afka hooyo ay tahay in laga bilaabo sannadaha hore maadaama daryeelka carruurnimada hore waxbarashaduna ay tahay aas-aaska barashada maalinta caalamiga ee afka hooyo waxaa looga dhawaaqay shirweynihii guud ee ururka qaramada midoobay ee waxbarashada sayniska iyo dhaqanka yunesko bishii nofembar kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii golaha guud ee qaramada midoobey wuxuu soo dhoweeyey ku dhawaaqista maalintaas laba kun iyo labadii axmed cabdi maxamuud oo waaye joog u ahaa heerarkii kala dubnaa ee uu soo maray afka hooyo ee soomaaliga ayaa ka sheekeynayo marxaladaha uu soo maray afka hooyo walahi dee afka soomaaliga yani burburka ka hor af xodan ayuu ahaa oo muxuu ahaa buwaagtiisi dhinaciisa ay degsan yihiin oo qaanuunkiisa uu degsan yahayo muxuu ahaa oo aad oo heer sareeyey oo xataa suugaantiisa iyo wixiisa dhan kasta marka laga fiiriyo yacni af dhisan ayuu ahaa laakiin burburka kadib waxaa laga yaabaa waxyaaba yaroo qalal inuu soo kala dhex galgalay saas ay tahay haddana afka soomaaliga weli waa hodan aad u heer sareeya wax weyn oo farqi hadda udhexeeya oo la dhihi karo farqigaasaa udhexeeyey ma jiro marka laga reebo heesaha iyo luuqadaha iyo waxyaabahan yararkao reer galbeedka ay iyo afka ingiriiska oo waxyaaba qaar lagu qalqaldayo marka laga reebo afka soomaaliga waxaa sare looga qaadi karaa in lasoo nooleeyo barnaamijkii la dhihi jiray hidaaya tacliin haddaba mxuah maaxa ayaa mas-uulka ah oo muxuu ahaa xafiis dhan ayaa u furan wasaaradda waxbarashadana iyadaa saldhig u ah inay muxuu ahaa afka ay ilaaliso maadaama luqa manhajka uu kusoo baxayo afka soomaaliga uu kusoo baxayo marka arrimahaas iyo institutionna loo sameeyo in af soomaaliga la ilaaliyo waxaa la yidhahdaa kontonka sano soo socda waxa ayuu kamid yahay layidhahda afafka dabargo'i doono laakiin arrintaas saysan u dhicin yacni rag badan aa isku xil saari oo ismaaciil cumar geelle kamid yahay oo rag badan oo aqoon-yahanaa isku xil saari afka isusan dabargo'in lana adeegsado mar haddii xafiisyada iyo manhajka luqadda loo adeegsanayo afka soomaaliga uu yahay ma dabargo'i doono insha allahu tacaala dhinaca kale cabdiqaadir maxamuud waasuge oo ka mid ah dadka sida weyn waxa uga garanayo qiimaha uu leeyahay in sare loo qaado afka hooyo ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay maalintan af soomaaliga qiimo fiican ayuu leeyahay waxaan soo joogay iyada oo maxkamadaha ay ku qorayaan af carabi ama lagu qorayo af talyaani xukunkii lagu soo qorana aada u geynayso qof talyaani yaqaano ama qof carabi yaqaano alxamdulilah haddana waxaan soo joogay markii la keenay luqadda af soomaaliga ee ku qoran farta laatiinka aada iyo aad ayaan ugu farxnay heerka ay nala gaarto waxay ahayd inaan aqri jirnay joornaalada oo laga keeno xamar joornaaladii ugu horeysay markii laga keeno xamar halkaanaan ku aqri jirnay markii la bilaabay farta iskooladeeda dugsiyada markii la bilaabay toddobaatan shantii dugsiyada qasabka ah la bilaabay waa u dareernay wax badan ayaan ka faa-iidnay hadday noqon lahayd isgaarsiinta hadday noqon lahayd warqadaha laysu diro haday noqon lahayd wadanka oo dhan wuxuu ahay umi maxaa yeelay ma lahayn af iyo far la qoray oo soomaali leedahay marka waqtigii hore kaalinta ugu jiray bulshada waxay ahayd kaalinta koowaad luqadaha soo labeeya oo ay dadka badanaa yaqaanin waxay ahayd carabiga iyo luqada talyaaniga inkastoo ay yaraayeen wax carabi yaqaana haddana luqadda lagu oonbaxay waxay ahayd kaalin fiican oo mug leh nin kasta oo yaqaanana wuxuu ahay inuu wuxuu isku dayi jiray inuu qof kasta baro hadda sida looga xiiso dhacay luqadda af soomaaliga ma ahayna markaas waxay ahayd kaalin mug leh dadka waaweyn waxbay bara jireen habeenkii hadday noqoto dadka maalintii shaqeeya habeenkii waxbara jireen kuwa kuwa gelinkii hore shaqeeya gelinka dambeeya waxbara jireen waxbarasho dad waaweyn ahaa jirtay hadda waxaad u malaysaa in laga faanayo isla qaraarkii golaha guud wuxuu ku dhawaaqay laba kun iyo sideedii inuu yahay sanadka caalamiga ah ee luqadaha si kor loogu qaado midnimada kala dubnaanta iyo fahamka caalamiga ah iyada oo loo marayo luqado badan iyo dhaqamo kala duwan loona magacaabay hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan waxbarashada sayniska iyo dhaqanka si ay ugu adeegto hay-adaha hogaaminaysa sanadka